أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus ah ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo askari lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay in codsiyeeda socdaalka ay ka hakisay dalal ay ku jirta soomaaliya hogaamiyihii ugu sareeyay maleeshiya dabadhefyo ah oo sahyuunida yuhuudda ay ka sameysay magaalada khaza ayaa lagu khaarijiyey howlgal ka dhacay koonfurta khaza maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowraad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaaya islaamiga ee galgaduud wilaaya islaamiga ee baay ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayadaas wilaaya islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo qanimaystay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taala degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay howlgalkaas waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiisa ku dileen laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah uu sargaal yahay sidoo kalena waxaa howlgalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qaniimaysteen laba qori ee k forty ah iyo booshaskooda iyo sidoo kale agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada buulamareer waxay ku dileen askari ka tirsan murtadiinta kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiyare waxayna mujaahidiintu askarigaasi murtadka ah ka soo qanimaysteen qorigii uu ku hubaysnaa dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa shaacisay in codsiyada socdaalka ay ka hakisay dalaal ay ku jirta soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen suheyb cabdulaahi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyey dhammaan codsadii socdaalka ee ka imaanayay ilaa sagaal iyo toban waddan hay-adda socdaalka ayaa jimcihii lasoo dhaafay hakisay dhammaan habraacyada magangelyadoonka ah madaxa hay-addaas ayaana ku sababeeyey arrintaani baahida baaritaano aad u adag oo lagu samaynayo dadka ajaanibta ah dalalka go'aankan uu saameynayo waxaa ka mid ah soomaaliya afghanistan suudaan libiya yemen iiraan turkmanistan venezuela cuba haiti sirilion ekwador geniya iyo waddanka jaad qaar ka mid ah dalalka laga joojiyey codsiyada socdaalka ayaa horey ugu jiray liiska dalalka uu trump xayiraada saaray tallaabadan ayaa timid toddobaad kadib weerar lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka maraykanka oo ka dhacay magaalada washington islamarkaana trump uu sii xoojiyey hadalladiisa ka dhanka ah bulshada jasaaka allaahu khayran walaalka suheyb hogaamiyii ugu sareeyey maleeshiya dabadhefiye ah oo sahyuuniyadda yuhuudda ay ka sameysay magaalada khaza ayaa lagu khaarijiyey howlgal ka dhacay koonfurta khaza faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali wararka ka imaanaya dhulka falastiin ayaa sheegaya howlgal gaar ah oo guulaystay oo kooxda iska caabintu ay maanta ay ka fuliyeen magaalada rafax ee koonfurta khaza howlgalkan ayaa lagu khaarijiyey yaasir abuushabaab oo ah hogaamiyaha kooxda sahyeennadu ay taageerto oo loo diyaariyey in ay gudaha khaza ay kula dagaalamaan kooxda iska caabinta ee reer falastiin raadiyaha ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa goordhoweed xaqiijiyey dilka hogaamiyahan oo ay sheegeen in aanan garanayn cidda dishay ila wareed u warramay idaacadda yuhuudda ayaa sheegay in dilka abuushabaab uu yahay dhabarjab xooggan oo ka dhan ah sahyeennada telefishinka yuhuudda janalka labiyo tobnaad oo soo xigtay mas-uul amni ayaa isna sheegay in abuyaasir ay soo gaareen dhaawacyo kuna dhintay isbitaalka soraka al-jaziira ayaa sheegtay faahfaahinta ku saabsan dilka abuushabaab ay weli yihiin kuwo hordhaca oo iskhilaafsan balse warbaahinta yuhuuddu ay xaqiijinayaan in si toosa loo dilay yaasir abuushabaab ninkan oo horjooga u ahaa kooxda yuhuudda la shaqaysa ayaa la baxay ururka ciidamada shacabka ayaa sida faahfaahintu ay tilmaamayso dilkiisa waxaa fuliyey dagaalyaano ka tirsan muqaawamada xamaas raadiyaha ciidamada gumaysiga sahyuuniyadda ayaa ka soo xigtay ilo ciidan oo sheegay in xamaas ay haysay xog sirdoon ah oo ku saabsan abu-shabaab aljaziira waxay xustay in abu-shabaab uu ku sugnaa deegaanka rafax ee koonfurta khaza islamarkaana uu la shaqaynayey yuhuudda maamul ka dhan ah muqaawamada xamaas gacansaarna la leh yuhuudda ayay sheegtay aljaziira in hogaamiyahani uu doonayey in uu ka hirgeliyo rafax waxaa jira diidmo ballaaran oo la sheegay in mujribkan ay kala hortageen shacabka reer falastiin kaas oo aljaziira xaqiijisay in ciidamada yuhuuddu taageero dhan weliba ay siinayeen jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiim maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlaad diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wulaasaamiga ee gelgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkee nuur cali warsame abuusheeba yacni ruux ka mid ah maxamuud hiraab meesha lagu arko maxaa tahay ma jirta madaxa korkiisa la saarahaya muslimiintu wuxuu u saaran yahay madaxa korkiisa darajo iyo sharaf baa ilaahay subxaana wa tacaala uu yeelay waxaan leenahay beeshasi iyo reer xiindheer si gaara jazaakum allahu khayran sidaa kitaabka ilaahay u qaadateen sidaad ugu gargaarteen saa u difaacdeen si ehelkiisa aad ugu gargaarteen cadowgiisana ula dirirteen dhowaan degmada xeendheer ee wilaayadda islaamiga galgaduud waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo culmaa udiin ah kuwaasoo ka socday maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab misna ku sugnaa magaaladan muddo saddex maalmood ah malcamadaha qur-aanka lagu barto maraakiista diiniga iyo masaajidda lagu cibaadaystaba waxay ku bixinayeen duruusa daabacan oo taxane ah dowlaad diini oo joogto ah muxaadaraad talantaali ah nadawaad iyo multiqooyin dhextaal ah taas oo keentay in boqolaal ruux ay ka faa'iidaystaan ee misna codsadaan in culimaauddiinkan ay ku soo laalaabtaan annagoo ah dumarka muslimaadka ee ku nool deegaanka xiindheere waxa ay aantaan noo socotay dowro qayim ah waxaa noo imaaday wafdi ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan suma intaas ka gadaal waxaa ku mahadsan walaalaha wakhtiga dheer noo soo bixiyo juhdiga dheer noo soo baxsho waddanka dheer nooga imaaday dowladda waxyaabihii aan ku qaadanay waxaa ka mid ah cinaayatul islaam bilmar'ati almuslima sifaatu lmar'ati almuslima safaxaatu lmashriqati can siirati caalimaat almuslimaat khulaasatu alaxkaami albeyc minhaa waxaa ka mid ah aadaabu suuq aadaabu lbeyc albuyuuc almuxarama shuruudu lbeyc wa arkaanuh dowru nnisaa'i fi ljihaadi alacdaa
macallimiinta madaariista qur-aanka ayaa qayb ka ahaa dadkii dowlaadkaasi ka faa'iidaystay awala waa akhiraan isu dardaarmayna allah subxaana wa tacaala cabsidiisa kadib waxaan insha allahu tacaala sheegaynaa dowradii noo qabteen ragga ducaadda ee ka socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada tanxiin dheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud maanta ayay noo soo gebagabowday waxaanan ku qaadannay oo ragga culammadana soo gaarsiiyeen kutubo kala duwan iyo qayb muxaadaraada kitaabada waxaa ugu horreeyey kitaab daliilu aalib litacliimi alqiraa'ati waalkitaaba oo ah kitaabku tusinaya qaabka yacni ilmaha loo baro falbarka iyo akhrinta akhriska iyo qoraalka loo baro weliba qaab kooban oo ilaa iyo muddo shan biloodah cunuga lagu soo saarayo wax akhrin iyo wax qorid intaba walaaluhuna si fiican ayay noogu maaragtay noogu falanqeeyeen jazaahum allahu khayran waxaa kaloo ku xiga kitaab layidhaha alqawaacid alarbac oo iska leeyahay in layidhaha cali ibnu khudayr alkhudayr oo ka sheekeynaya calmaaniyiinta nimanka loo yaqaano ee waddanka si guud u aafeeyey kana fogaya ummadda diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda kitaabkaasna si wacan ayaa nagula akhriyey waxaan leenaha raggaas culummada ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka u saaro qodobka saddexaad waxaa waaye sifaatu almucallim annaajix sifooyinka uu leeyahay macallimka guulaystay adduun iyo aakhiro oo dadka baraya shareecada islaamka sifooyinka yacni iyo tilmaamaha uu leeyahay oo uu ku guulaysan karo macallinkaas iskama guulaysan karo laakiin tilmaamo lagu guulaysan karo ayaa jira macallin markaas sifooyinkaas ku tilmaamoobay sifooyinkiisii ayay walaaluhu noo qeexeen noona caddeeyeen jazaahum allahu khayran waxaan kaloo qaadannay tadwiiru almadaaris qodobka afaraad tadwiiru lmadaaris madaarista in la hormariyo lagu dhigto shareecada islaamka lagana hormariyo waxyaabaha maadiga iyo maaragtay wax dunyawiga lagu qiimeeyo lagu barto in laga sara mariyo maxaa yeelay allaha sarreeya ayaa iska leh oo kitaabkiisa lagu baranayaa sheekh mukhtaar maxamed cismaan abu muslim oo culimmadaasi qayb ka ahaa ayaa isagoo boqolaal dadweynaha la hadlayey waxa uu sheegay hadafka ay u soo gaareen degmada iyo sida ay qaybaha bulshada ee magaalada ugu faa'iideeyeen intii ay martida ku ahaayeen dowraadkan la soo sheegay oo lejinada culimmadu ay qabteen mawaadiicdii laga daraaseeyey kow waxaa la daraaseeyey kitaabka la yidhaahdo alqawaacid alarbac allatii tufariqu bayna diini almuslimiina wa diini alcilmaaniyiin labo risaala daliilu اطaalibi litacliimi alqiraa'ati wاlkitaaba kitaabkaasoo mudarisiinta la siinayay si ay ugu tadarubaan ardayda siday u bari lahaayeen saddex sifaatu lmucallim naajix macallim liibaanay oo loo bogay tilmaamaha uu leeyahay macallimiinta lagu ta'hiilinayay afar kayfiyatu taطwiir almadaaris alkhalaawi alqur'aaniya madaarista qur'aanka qaabkii loo horumarin lahaa ayaa iyadana duruusteeda ka mid ahayd shan sifaat almar'ati almuslima gabdhaha muslimaadku inay fahmaan gabadha muslimadda ahi tilmaamaha looga baahan yahay oy gabadha kale uga duwan tahay maxay ta lix dowru nisaa'i fii jihaadi alacdaa mujtamac oo dhan kaalintoodii way muuqataa jihaadka haddaba gabdhaha kaalinta ay jihaadku ku leeyihiin maxay tahay sheekh maxamed axmed garaar oo qayb ka ahaa lajinadaasi culimmada oo safaro dhaadheera soo galay ayaa isna kelimad ku lahaa makaankaas baatilka iyo ehelkiisa inaad la dagaalamaysaan ku sabra laalan sabirtama ahlu baatilka culays bay dareemahayaan xaqa markay la dirirayaan ma sahlano naftooda baatilku halaagsamayso maalkooda ku halaagsamaya wakhti baa ku socda wax walbaa ka khasaaraya baabbaa ku socda way ku sabrahayaan idinkanu la sabirtimuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala baatil iyo ehelkiisa hadday sabartamahayaan idinka ahlulxaqeana la sabartama mar kastooy sabraan oo adkaystaan sabar iyo adkaysi ka badan la imaada waraabituu la jilib xirnaada sida iyagoo baqaayoo cabsanaya ay isku giijinahayaan oo u soo jeedaan idinkana idinkoo cadowga culayskiisa dareemaya haddana idinkana isgiijiy oo gundiga dhuuqsada oo bartaa ku sugnaada si kastaba ha ahaatee wafdigan culammada ah ayaa magaalada ka huleelay iyadoo weli loo baahi qabo khayrka ka soo burqanayay oo ahaa in ummadda wanaagga la faro xumaantana laga reebo jasaaka allaahu khayran walaalka abuushiba wilaasamigeeya baay ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo ka socotay deegaanada wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkan bashiir muxudiin abu ayman waxay ahayd xaflad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayey xamlad dacwadeedkii loogu magacdaray kun caaliman oo mutacaliman taasoo lagu qabtay degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay labadii bil ee lasoo dhaafay waxaa deegaanada hoostaga magaalooyinka baydhabo iyo diinsohor ee wilaayada baay si dardarle uga socday xamle dacwiyaha oo kol hore ku dhawaaqday wilaayada kumanaan kun qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'idaystay dowlaad sharci oo qayb ka ahaa jowladan dacwiga ee ka hirgashay deegaanada hoostaga degmooyinka diinsohor iyo baydhabo ragga ducaadda ah ee ka qayb qaadanaya jowladan dacwiga ayaa duruus sharci muxaadaraad iyo aflaam jihaadi a u dhigayay guud ahaan dadka muslimiinta dhowaan xafladii gebagabada xamladaas oo ka dhacday degmada buulafullay ugu horeyn waxaa lagu soo gudbiyey warbixin ku saabsan xamlada meelaha ay gaartay qaabka looga faa'iidaystay ama deegaamada lahamari cadadulqura tuulooyinka iyo ankoorey tuulooyinka lahamari degmooyinkaasi degmada diinsoor toban iyo saddex tuulo iyowa lahamari degmada baydhabona maymayla ra-iisu ducaadasi cagto dhigeenaa ee soddon iyo saddex tuulo majmuuca shoonay afartan iyo lix lamada degma haddii laiska dara ee cadadul mushaarikiin dadkoo ku qeyb qaadadeen degmada diinsoor lama kun sagaal boqol labaatan ili ayaa ku qeyb qaadatay degmada diinsoor ee degmada baydhabo ee cadadul mushaarikiin may bahayna saddex kun shan boqol soddon iyo sagaal oo majmuuca shoona ay lamada degma madaliska dara lix kun afar boqol lixdan iyo shan ee maxwal ummiya degmada diinsoor kun boqol labaatan iyo shan iyo maxwal ummiya yaa wahayn inta umayl raa'id umigahayn oo laha kusahi towxiidka ee degmada baydhabo maxwal ummiya may bahayna kun shan boqol sagaal un iyo sagaal majmuuca shoona ay lamada degma madaliska dara saddex kun boqol sideetan iyo afar maxwal umbiya dadka oo towxiidka laha kusahay ducaadi socoti si toosaan hor fadheedano yaa mayla raa'isu cadadka oo manhajiya dadka oo wal qoro koraan walna akhriyi koreen oo kitaabo la siyaay tafsiirka ling akhriyaay dadkaasi may waa degmada diinsoor kun siyeed boqol iyo kow ruux iyo waa cadadiyo hayti degmada baydhabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba majmuuca shoon iyo lamada degma diliska dar saddex kun toddoba boqol toddobaatan iyo siyeed liqaa'aadka dhiyaayan degmada diinsoor haddii ka hormara ee lala kulamaayay maamulka madaasmeelo roogo culimmadii dadka nuqabada hayan iyo acyaantii deegaamadaas lamaraay roogan labaatan iyo lix liqaa'aadka yahayan degmada diinsoor degmada baydhowna soddon iyo liqaacad yahayn haddii layska daran liqaacadkaas dhiyan intaas xamlada socotay lamada bilood ka kooban konton iyo lix yay ka koobanayen intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq iyo suldaan maxamed macali xuseen oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo bogaadiyey xamladan dacwiga warbixinta dhiigaseen qaabkii andhiyaasi dadkii dacwadaasay landiri oo walaalyajo dacwad hadeersiyaayeen inta towxiidka iyo haka dhisan reelama bilood iyo walajara meelo iyo hankamoganaya mahasiyin ilaahay adduunya aakhira sabaab ha ku sii miisaan iyo aakhiran alla hanka kaba maadaama eedi eed walaalyajo han la dadaaleen han hakaga riibeen haddana iyadoo xiise qaban ha ku tabeenoo weli hadda baahidoo sheegeen in lakanagada iyo jeeliyin ilaahay ha barakaay may kale sheeganee sida hata meelo iyo isado iyo hangmareen oo iyo hanle taajibeenoo walaalyajo ha ka arageen horta meelkas inay taalla runtii dadka oonay tahay ducaadda eh marka mayba ilaahi subhaana wa tacaala dinjida dhanku weerayaan runtii may balayn ajar ontay allaafa mudaacafatan ay waliyin kaasba may balambaahaña inoontay lu rumaay ya lumbaahañe waman axsanu qowla miman daaca ila allahi wa camila saalixa war kasta waajib la gobado may daba dareer may daba dareere marka may buu ahaa arday dembi dhaafa daba dareer ajara daba dareer runtii maadaama ilaahi subxaana wa tacaala dartida dhanku weeraseen diinjayda dhanku weeraseen sunudoomamada dhanku weeraseen ilaahay rumaayna isinla haytan ugu dambeynna waxaa xafladda ka hadlay oo soo xiray xamlada sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo kelimaad u badnaa dardaaran madasho ka jeediyey barnaamijkaasi marka dacwiga ah ama baadiyaha iyo tuulooyinka yaryar iyo deegaamada reer guuraaga degaayaan nagatoy ama magaalooyinka iyo deegaamada webiynagatoy ama mayla raayuso goobaha lanayska kooyeeyo biyo iyo umataka kulumaasa nagatoy lankasamay dardaaramay ani hadafninhaad dacwadaasi insha allahu tacaala isku ogaano hadafninhaad marka jazaakum allahu khayran qadiyadaasi ini lan wada kaha insha allahu tacaala dhammaan anoo naftayba ku bilaawow tii hatanin qobsoonti xamladii hatanin qobsoontina een magaaji ahay kun caaliman oo mutacaliman walaa takun haalian shicaarka lanwaali cilmun wa camal lankawaali intaaninka gabagabaato insha allahu tacaala ducaada maylana jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii juhdikum wajuhuudikum dadaalka biidan ilaahi subxaana wa tacaala isiin ku abaalmariye miisaanka xasanaadkana siin saara ko mabruuga hollaka faa'iidina ilaahay ninka waala aakhirana ilaahi subxaana wa tacaala ejarshay u mudaacafa hollahan kooba koran ilaahaysan sii subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum juhdigiikin iyo dadaalkiikin ilaahaynin aqbala ilaahay subxaana wa tacaalana roob khayr qaba hana siiyo xamaladan ayaa qayb ka ah xamalaad kol hore sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay ay kaga hirgelisay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadan taas oo loogu talagalay in towxiidka lagu gaarsiiyo dadka muslimiinta jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen xasan raxmaan abuu xasaan xudur waxay qiyaastii sagaashan kilomitir u jirtaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ku sugan ciidamo itoobiyaan ah iyo maleeshiya dabadhilif u ah gaalada kuwaas oo xilligan ku jira cadaabka adduunyo maleeshiyaadkan waxaa degmada ku haysta laba daran mid dooro waa midka koowaad oo ah gaalnimo ay ku dhaceen oo ay diintooda ku iibsadeen shilimaad yar oo adduunyaa iyo midda labaad oo ah inay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan gaaladii ay u adeegayeen kuwaasoo isugu jira dil iyo xarig joogtaa balse waxaa jira maleeshiyaad uu allaah ka badbaadiyey gaalnimadii ay ku dhaceen maskaxdoodana uu allaah geliyey inay isku soo dhiibaan maamulka wilaayada islaamiga ee bakool waxayna arrintaasi keentay in askartaasi ay u badbaado naftooda maalkooda iyo sharaftooda intaba kuwaasoo ugu dambeyntii ka mid noqday dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool askartaas taa'ibiinta ah ee aan ka sheekaynayna waxaa ugu dambeeyey khaliif ducaale ibraahim oo tan iyo laba kun iyo lixdii ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa ku sugan degmada xudur ee wilaayada bakool khaliif isagoo taa'ib ah islamarkaana watay qorigii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ayuu soo gaaray degmada tiyeglow halkaas oo lagu soo bandhigay markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ka warbixiyey ciidankii uu sida gaarka uga tirsanaa iyo tababarkii dhanka ciidanka ee uu soo qaatay magacay waa khaliif do-aale ibraahim ciidankan ka tirsanahay waxa u ahaayeen qaybta lixdamaad guutideeda sagaalaad xudur guutida sagaalaad haa waxaana tababaraya dad etoobiyaan ah dad tababar ku jira waa saas sameey saas sameey wixii nala dhahlay samaynayna anaga haa gacantaa noogala hadli jireen haa sidaas sameey sidaan u sameey adiga waa nin hadda la tababarayo ciyaal oo adiga socod la barayo amal wey taa'ibkan mar la weydiiyey su-aal ahayd imise dagaal ayaad ka qayb gashay muddadii aad la shaqaynaysa murtadiinta maxaase nooga sheegi kartaa dagaalkii kuugu darnaa ayuu ku jawaabay ilaa muqdisho ilaa shabeellada hoos ilaa baay ilaa bokool waa dagaal badanaa ka qayb galay kan igu saameedka igu yeelatay igu olosaa waa kii beriire aan nanaga qabsaday heer webigan unagu daadiyay kaasaa igu yaabka badnaa maalinkaas waxaan dareemay in awood weynana saaray muslimiinta awood weynna saareen weliyada ah haa intan aad dagaalka aad ku jirtay oo kaleeto wax dhaawac ama wax kaa soo gaar ma jiraan maya maya wax dhaawac ah gaari la eela qaraxay oo cabdibalaan anoo saaran yaa dhayna oo waleeyada iskale yaa la igu qarxay qaraxaas cabdibala ana oo iska socdaa ahayn afar cabdibala ahayn cabdibalada ugu dambeysaan saarnaa dhayna oo waleeyada iskale yaa gadaal jiiro yar in kasoo baxayna gadaal iga soo gaartay cabdibalada anoo saaran ayada gadaalaa nooga imaaday ayadoo gadaal ka imaaday aan aragnay yaa wixii galayaan lasoo geliyey annagoo u jeedno habadana markaan ku furnoy annagoo habado aan ku furayna sideeda nugu ay nagu imaaday inkastoo towbadu ay tahay waafajinta alleh haddana waxaa jira asbaabo keena towbada maxaa caqabad ah oo uu la kulmay taa'ibkan ka hor inta uusan isku soo dhiibin wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana uusan ka soo bixin safka gaalada waa kan mar kale taa'ib khaliif hadda aqabadii aan ku soo tagay waaye waa aqabadii hadda aniga bartii aan ka tirsanaa aan kala soo tagay lamber koo waxaa ka mid ah waddada aan ku socdo ma ahayn waddo saxan waddo qaldan oo gaallamo ah yaan ku socday saas darteeda markaan ogaaday labadii kun lixdii idhexdan markaan ku jiray waddadan qaldan oo aniga aan ku socdo hadda ilaahay towfiiqda markaan i waafajiyey aan ogaaday yo waxaan isiri waleeyada islaamka isku dhiib se lagugu dhaahiriyo gaaladana aad ugu baxdid adduunyadaad iska raacdid xooggayga iska maashto aan iska shaqaysto qofna aan waxba u haysan waddadan qaldanna dadkan walaalahayga aan isku soo dhiibo dadkan gaaladaas ana saasaa ugu soo baxay ugu dambeyn waxa uu fariin toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku adkaysanaya jaxiimada soomaaliya dabadhilifkana u ah gaalada kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaan baaq u dirayaa raggii aan ka soo tegay oo xudur ku sugan warniya fikraddaas fikrad qaldan baay markii hore aan ku wada soconay aniga waxaan ogaaday fikrad gaallamo ah oo karashtaanlama ah inaan ku soconay waxaan leeyahay muslimiinta isku soo dhiiba adduunyadiin raacada bilihii ugu dambeeyey waxaa wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ay u samaysay wilaayada oo horey fariin dhexalgal loogu dirtay maleeshiyaadka weli ku adkaysanaya safka gaalada jasaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inoo suurtageli ooaan uga mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaadsantiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak